mas-uuliyiinta degmada galgadogob ee gobolka mudug ee soomaaliya ayaa ka hadlay kufsi bishii hore loo geystay laba hablood falkaasi oo ay geysteen koox dhallinyaro ah mas-uuliyiinta deegaankaasi ayaa guddi u saartay xalinta arintaasi hase ahaatee dhinaca kale waxaa isu soo taraya baaqyada ku saabsan in cadaaladda la hor keeno raggii ka dambeeyey kufsigaasi warbixintan waxaa inoo haysaa sahre cabdi axmed
falkan faraxumeynta ah waxa uu ahaa mid laba gabdhood oo mid walbaba si gooniya loogu geystay ay u geysteen dhallinyaro lix gaaraysa bishii diseembar bilowgeedii hase yeeshee midkood labada gabdhood ee dhibanaha ayay soo shacbaxday xaaladeeda markii lixdaasi dhallinyarada ah ee falkaasi u geystay ee ka duubeen muuqaalo iyadoo jirdillo ay u geysanayaan gabadfalkii kufsigana ay sidoo kale geysanayaan kadibna tooriyeen ay la dhacayaan ehelada culimmada iyo maamulka degmada oo arrinkani u istaagay markii hore ayaa isku dayay inay si hoose u xalliyaan taasoo keentay inaanan laga maqlin deegaanada kale ee soomaaliya duqa degmada galdogob xasan saalax ayaxle ayaa ii sheegay inay ku guulaysteen in dhallinyaradaasi ay gacanta ku soo dhigaan shan ka mida midkoodna ay weli ku raajoogaan dhacdadtani labadii bishii loo tobnaad meelahaas ay dhacday laba gabdhood oo soomaaliyeed ahantay galdugob bay ku dhacday arrintaa markay dhacday gabdhuhu isla markiiba haddee isbitaalaha la geeyey wasaaradda haweenka ayaa la soo xiriiray annaguna waxaan galla baaritaankii aan baari lahayn nimankii dembiga falka gaashay iyagana gacantaan ku dhignay dowladdana raggan geystay falkan ayaa gacanta markii lagu soo dhigay kadib aanan la horkeenin muddadaasi bisha ah wax cadaalada amaba aan la xirin wuxuuse ii sheegay duqa degmada goldagob in guri ay ku hayaan halkaasi oo xabsi ahaan ay ciidamo dulgeeyeen oo lagu ilaalinayo waa guriga lagu hayaa waxa weeye qayb ka mid a qaybo ka mid a saldhigyada galdogob qayb ka mid a lagu hayaa wax guriga oo cidi haysata male ciidan baa haya puntlandna ciidanka booliiska iyo weliba ku xoojinay ciidan badaniya oo degmada ka shaqeeya intaasaa haysa waana gacantaana lagu hayaa maaha wax shacab haya waa garta marka sideed xaaladda u wajahaysaan hadda olready waa wajahnay annaga waxaan rabnaa inay cadaalad helaan gabdhuhu si aysan u dhicin kan iyo mid lamid aho dambana tallaabo adag laga qaado dembiga dadka dhibanahayaasha ah oo gabdhaha ka soo jeedeen waxay ku dhegsadeen inagoo u hoggaansan amarka dowladda haddana in sharciga diinta islaamka waxay ka qabta la mariyaan doonaynaa dowladdu iyadoo marka eegaysa meelo badan ama rabto shacabka wixii dhacay inay fududaadaan ee waxaan isku darnay qaybtaas maxkamadda laga qaybiyey inay hawshaas ku galaan sida ugu fiican waxaan usoo brintigaranay haystaan xeerka kufsiga baarlamaanka puntland ka ansixiyey wixii diintu ka qabto sida ugu adag in la waloojaha baan isku raacsanna labadii cishe ugu dambaysay waxaa arrinkan si weyn looga hadalhayaa baraha internetka waxaana mid ka mida muuqaalada internetka ee la iska arko ka hadashay mid ka mida dhibanayaasha dhacdadaasi foosha xun lagula kacay hooyadeed muuqaalkeedana la baahiyey waxa ay sheegtay in gabadheeda loo geystay jirdil dhaawacyo tooriyeena kufsi iyadoo miir la'na ay wiilashii u geysteen falkaasi faraxumeynta ay ka tageen hase yeeshee waxa ay sheegtay inay ku qanci lahayd in sharciga la hor keeno dadkii ka dambeeyey dhacdadaasi kagana bogsoon lahayd tacadigii soo gaaray gabadheeda si lamida taasi cabdiraxmaan xoos jibriil oo horey usoo noqday xildhibaan iyo wasiir ka tirsanaa dowladda federaalk ee soomaaliya walaalana ay jibriil oo ka mida dhallinyaradaasi falka geystay ayaa waxa uu soo dhigay bartiisa facebookga inuu ka xun yahay wixii dhacay markii uu arkay muuqaalada iyo sida ay wax u dhaceenna uu walaalihiisa gabdhaha iyo asaguba ay guddoonsadeen in sharciga la hor keeno dadkii ka dambeeya falkan uuna ku xun yahay in walaalkiis uu ka mid yahay eedeysanayaashaasi cabdixoosh jibriil maraan kula xiriiray khadka telefoonka wuxuu ii sheegay in falkani ay muhiim tahay in lagu daweeyo sharciga waxa uu ka qabo dhibanahana sidaasi oo kale lala tacaalo sheekh maxamuud xaaji yuusuf oo ah maamulaha jaamacadda bariga afrika ee garowe oo si dhow ula socday arrintaasi ayaa wuxuu ii sheegay in ay doonayaan in sharciga la hor keeno dhacdadan dacwadii ayaa socotay oo rag culimo ah iyo rag sharci yaqaano ah ilaa shan aqoon-yahan ayaa loo saaray oo maamulkii degmada iyo odayaashii dadkii oo dhan kalsoonidii la siiyey inay arrintaa go-aan ka soo saaraan marka ilaa iyo hadda ijraa'aadkii baa socda dhawaana waxaan rajaynaynaa xukunkii in lagu dhawaaqo haddii ilaa idmo ma garat batuule sheekh axmed gaballe waa guddoomiyaha ururka haweenka qaranka soomaaliya khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayay iigu sheegtay in falkani loo dulqaadan karin waxaan aada iyo aada maaragtay jecelahay inaan ula qaybsado tiraanyo xanuun badan familigii iyo ummadda soomaaliyeed iyo dhammaan gabdhaha soomaaliyeed gabadhaa labadaa gabdhood dhibaatada loo geystay iyo mid kamid ah oo iyada lafteeda lagu soo bandhigay baraha internetka iyadii oo xaaladeeda ay si kala tahay runtii aada iyo aada ayay arrintaasu caloolxumo iyo tiiraanyo noogu reebtay adduunkana waa ka dhacdaa laakiin tan oo kale waa ka duwan tahay waana mid maaragtay runtii aada iyo aada looga siiyay inkastoo ficilkuuna ficil fiicanba sidiisaba uusan ahayn haddana waa sii kala maaragtay waa sii kala culus yahay marka waa meesha ugu dambeysay sidaa daraaddeed waxaan aada iyo aada uga xunnahay dhibaatadaas waxaan aada iyo aada usoo jeedinaynaa in arrintan ay ka fog tahay arrin lagu xaliyo dhaqan iyo qabiil waa arrin foolxumo ah waa arrin maaragtay aada iyo aada cawaaqibkeedu uu u xun yahay dhalinyaradana maaragtay siinaysa cashar inay siisa la rabo oo ay kaga waantoobaan inay ku tagrifalaan waxa ay doonaanna ay sameeyaan iyago oo ku tumanaya gabar walaashooda xaquuqdooda say doonaanna maaragtay u isticmaalayo oo jirkeedii muddo gelinaayo oo say doonaan yeelaayo sidaa daraaddeed wixii sharcigu qabo oo sharcigu uu ka qabo arrintaas waa in lagu qaadaa dhalinyaradaas labadan dhibana ee falkan loo geystay oo ah gabdho aada u da-yaryar ayaa waxaa ragga falkaasi u geystay oo ahaa lix nin oo isku mid a ay kaga qaateen sida la sheegay gudaha magaalada goldogob baabuur markaasi oo ay bannaanka geysteen islamarkaasina ay kula kaceen falkaasi tacadiga ee kufsiga iyo weliba jirdilka ay ka mid tahay waxaana inta badan markii arrintaasi ay soo baxday jiray baaqyo dadka soomaalida ah ay kusoo jeedinayaan in arrinkan aan mar dambe si hoose lagu dhammayn islamarkaasina sahre cabdi axmed ayaa warbixintaasi nala socotiinaysa halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o e washington